puntland oo saldhig u ahayday ama tiirarkii dowladda federaalka ay kusoo samaysata ka mid ahayd oo intaasoo jeeri intaasoo shir lagu qabto oo soomaalidu ay muujisay kalsooni badan inay u qabto puntland oo tagtay isugu tagtay oo maxaan ku yidhaahdaay iyaduna ay qarashna ku bixisay dadaal badanna gelisay maanta inay hogaanka meesha jooga qaarkiis ay dhahaan waa xiriirka waa ka goosanay dowladda soomaaliya aad ay aadaan uga xunnahay waxaan ku faraxsannahay ama aan jeclaan lahayn inaan maqaldo ma aha ilaa haddana ma garad siisanin sabab meeshaas gaarsiin karta waad garanaysaa sanadkan gudihiisa ilaa afar shan wafdi oo dowladda federaalka ka socota ayaa tagtay puntland oo wasiiro ugu horeeyeen tiim oo tiim kaloo wasiira ay ku xigeen oo ra-iisul wasaaruhu uu ku xigay oo anigu aan ku xigay oo aan tegay oo maxaan ku yidhahdaay aan meesha soo joogay oo aan madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo shacabka intaba aan soo wada aragnay soo dhegaysanay dadka reer puntland waa dad caam ku ah soomaalinimada haddii ay tahay waagii xorriyadda loo loo soo dagaalamo dalka la xoreynaya haddii ay tahay waagii maxaan ku yidhahdaay dimuqraadiyadda iyo muxuu ah la rabay oo dowladdii dictatorka dictatoriyadda loo arkay la dagaalankeedii waa dad taariikh ku leh xorriyadda soomaalinimada iyo dowladnimada weliba soomaaliya doorna way kusoo lahaayeen weligood taariikhya haddana weli way ku leeyihiinoo waxaa tilmaamayso nidaamkii transishka looga gudbayay siduu ku keenay bini aadana nahay waa wada macaamilaynaa isfaham iyo kala aragti duwanaansho iyo way imaanaysaa laakiin de waxaan leenahay waxaasoo dhan wax la xallin karo laakiin wax inaan kala go'no iyo inaan heshii collaborationka kala goosanno iyo wax inaan kala tagno sababaya ma aha walaalahaas anagu arrimahaas maqalkoodu aad iyo aad dhagahan uguma fiicna annagun raalli kama ahin wax kasta oo suurto gelinaayo in maamulka dowladda puntland ee deegaanadaas ka talisaahay ay ra'yigaasi ay ka noqoto oo ay dhibka ku kalifay inay sidaa dhahaan inaan hagaajino oo aan kala hadalno oo aan waxaynaan diyaar u nahay heshiisyo hore noo soo garayaa jiro oo dhaqangelin u baahan wax kaloo cusubaa jira dhaqan dowlad dhisidda soomaaliya dhammaa taallo marka anigaa runtii ma arko dhibaato weyn oo dhaawac ugu jirto talada dalka marar badan waa ku kala ra'yi duwanaan karnaa marar badan isku ra'yaan ka noqon karnaa laakiin marka ugu dambaysa dadka soomaaliyeed ayaa go-aanka iskale guud ahaantood maamul meel ka jira ama hogaan markaas dalka madax u ah iyo wax lamida maa colaada iyo wararka dadka dhawahooda aan u roonayn iyo diblomaasiyadda ku salaysan kelmadaha xanaftale iyo waxaas labaaiyo labaatan sanaa soo wadnay waxbana nuumaayin keenin walaalo walaalo waxaan uga ralnahay ma jirto marka walaalaha madaxda kaad deegaanadaas waxaan leenahay walaalayaal waxaad qabtaan inaan dhegaysano oo aan dhaqan gelino oo aan idinla qaadnaan diyaar u nahay aan isu nimaado aan ka wada hadalno horeyna aan u socono ayaana gadaal u noqono